sabuuraddii sagaashan iyo koowaad kan dega ilaaha ugu sarreeya meeshiisa qarsoon wuxuu joogi doonaa hooska qaadirka waxaan rabbi ka odhan doonaa isagu waa magangalkayga iyo qalcaddadayda oo waa ilaahayga aan isku halleeyo waayo wuxuu kaa samata bixin doonaa dabinka ugaarsadaha iyo balaayada aad u xun oo wuxuu kugu dadi doonaa baalashiisa oo waxaad magan geli doontaa baadadkiisa runtiisuna waxay tahay gaashaan iyo gabbaad waa inaanad ka cabsan naxdinta habeennimada iyo fallaadha dharaarnimada duulaysatoona ama balaayada gudcurka ku socota iyo haligaadda duhurka wax baabi'isa dhinacaaga waxaa ku dhici doona kun midigtaadana waxaa ku ag dhici doonaa toban kun innamase kuuma soo dhowaan doonto laakiinse indhaha uunbaad ku fiirin doontaa oo waxaad arki doontaa kuwa sharka leh abaalgudkooda waayo waxaad tidhi rabbigu waa magangalkayga oo kan ugu sarreeya ayaa degmadayda ah sharkuguma dhici doono balaayano teendhadaada uma soo dhowaan doonto waayo isagu wuxuu malaa'igihiisa ku amri doonaa inay jidadkaaga oo dhan kugu ilaaliyaan oo iyaguna gacmahooday sare kugu qaban doonaan inaanay cagtaadu dhagax ku dhicin libaaxa iyo jilbiska ayaad ku joogsan doontaa oo waxaad ku tuman doontaa aaran libaax iyo abeesada rabbigu wuxuu yidhi isagu aad buu ii jeclaaday oo sidaas daraaddeed ayaan u samata bixin doonaa meel sare ayaan ku fadhiisin doonaa maxaa yeelay magacaaguu yaqiin wuu i baryi doonaa oo waan u jawaabi doonaa oo markuu dhibaataysan yahay waan la jiri doonaa oo waan samata bixin doonaa waanan murweyn doonaa cimri dheer ayaan ka dhargin doonaa oo waxaan tusi doonaa badbaadintayda